amar ka soo baxay guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmada ka soo baxay heedlaamanka amnigeena ay la kulmeen hay-adaha amniga howlgalkaas waa jira ilaa imankana hadda waa socdaa waxaana jecelnaha insha allahu ilaahay idinkiis sida ay ugu mudan tahay in howlgalkaasaas u fuli doono dad alla dadkii lasoo qabtana ilaa oo xaqiiqda laga helaayo wax la jirdilaayana ma lahan wax hadda oo meel kale loo gudbinaayana ma lahan hadde xabsiga ayay ku jurayaan baaritaanna waa ku socdaa
waa garta hadda wax tiro ah oo aad haysaan ama lambar aadna la wadaagi kartid ama baaritaan ku sameeyo qabyaha idin ahaato xogta markaasi aad ka raadinaysaan ama ha dhammaystirnaatee wax tiro ah oo aad haysaan
maya waa lahaayaa rag xabsi ku jiro waa jiraa hadde haddana ma war warkooda oo saxda hadda ma waa waa ma kuu soo gudbinaayey wixii hadda tafatir hooyo dhiman un baan kasoo aan soo tafatiri doonaa si oo oo wanaagsanna mar aan kaaga warbixin doonaa howlgalkaasna hadda waa socdaa nimanka marka dhagarqabayaalka ahay waa la socotaan habeen saddexaad rag ciidanna hay ku soo tuureen bambo hadda laba ruuxaa ka dhaawacantay iyo rag odayaal ahoo meesha ka dhowaa ayagana kolley afar baabuur unbaa lagu ceeriye oo waa fakadeen markii ayda ahayd maanta ilaa iyo shalayna hadda meelihii oo markaas ayada goobihii loo malaynaya unbaa howlgalkaas ka socdaa hadda dhagarqabayaal waa waa iska ogsoon tihiin nin marka asiga nafti asiga aas lahaa gubaayo naf bini-aadanna wax u reebi mahaayo hadda howshaas nabadgelyada oo amnigaana waa ku tala jirnaa si wanaagsan ayna usoo dhammaan doontaa insha allahu ilaahay idinkiis haddee intaas waayo waa gartay intaasi waa amniga dhinacii siyaasadda ka warran
wallaahi kolley dhinaca siyaasadda kolley waa meel fiican ay maraysaa hadde wax hadda dhibaato hoosaasi kama jiraan hadde magaalada kolley waa ogsoon tahay shicibka ayaa hadde iyo maamulku waa wada shaqeeyaan afarta xaafadood oo degmada beledweyne ay ka kooban tahay waa hadda waa isu furan yihiin oo waa la wada adeegtaa oo hadda si nabadgelyaha ka jirto hadda dhacdo wal waa iska jirtaa waa iska ogsoontahay adduun dhacdo laga waayn mahaayo laakiin wax dhibaato hadda weyn kama jiraan
waa gartay guddoomiye degmadu waxa ay leedahay ilo dhaqaale oo kala duwan ka maamul ahaan wax aad shaqa abuur aad u samayseen ama aad u soo nooleyseen dhinacii dhaqaalaha oo reer beledweyne ay ama ganacsi ha noqdo ama hal abuuro kale ha noqdaane maxaad haysaan
waa sax horta in la iswaraysto waa muhiim dhinacaas hadda markaan kaaga sheekeeyo haddee habeenkaanba hadda waa waa u fadhinay oo hadda shir aan ka soo baxay shirkaas hadda cawada aan u fadhiisanay oo cawada aan bilaawnayne un muddo aday saddex awahaa socon doonaa markaasaa kolley insha allahu ilaa idinkiis aan kuusu ilaah dhaqaalahan aan kaala hadli doono haddii alla ka dhigo marka maxaa uga hadlaysaa
ilaha dhaqaalaha inta ay ka kooban yihiin si oo nabad looga qaadi lahaa haddaba waa laga qaadaa qiimaha dhiman oo hadda oo noo dhimanna aan haddana hore uga sii socon lahayn ayaa laga tishtoohayaa lagana lagana wada hadla caawo mana lasoo afjarin weli insha allah marka ma dadaalkaas aad wadaan rajo iyo guul ma ka gaarhaysaan aad isleedihiin dhinaca dhaqaalaha oo horumar degmadu waa ay ka helaysaa
wax walba horta waxaa waaye wuxuu ilaahay oo oo oo ou dhameeya unbaa dhammaanaa laakiin waxaan jecelnaha insha allahu ilaahay idinkiis maamulka madaxda ugu sarreyso iyo madaxda ugu hooseyso inta ka dhexeyso waxaan jecelnahay si wa guul inaan ka gaari doono si nabadgelyo ana aan aan aan ku maamuli doono dhaqaalaha haddii ilaahay ka dhiga lasoo qaada insha allahu ilahay idinkiis guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda